kolonyo ay la socdeen ciidamada amisom ayaa qarax lagula eegtay duleedka magaalada muqdisho kolonyo gaadiid ay la socdeen ciidamada midowda afrika ee amisom islamarkaana ka ambabaxay muqdisho ayaa qarax lagula eegtay miino nawaaxiga deegaanka xaawo cabdi ee duleedka muqdisho dadka deegaanka oon xiriiro la sameyna ayaa shaaciya in qaraxaasi miino lagula bartilmaameedsada nawaaxiga xaawo cabdi kolonyada ciidanka amisom ay la socdeen inta la xaqiijiyay hal ruux oo shacaba ayaa dhaawac uu ka soo gaaray qaraxaasi miino lamana oga ilaa iyo hadda khasaaraha ciidanka amisom ka soo gaaray qaraxaasi miino cid sheegato mas-uuliyadda qaraxaasi ilaa iyo hadda ma jirto waxaase duleedka muqdisho mararka qaarkood qaraxyo lagula bartilmaameysadaa ciidamada midowda afrika ee amisom